imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka lixaad ee cibraaniyada taas daraaddeed aynu isku dayno ka hadlidda waxyaalihii ugu horreeyey ee masiix oo hore aynu ugu soconno kaamilnimada oo aynaan mar kale dhigin aasaaska ka toobadkeenidda shuqulladii dhintay iyo iimaanka xagga ilaah iyo waxbaridda baabtiisyada iyo gacmadulsaaridda iyo sarakicidda kuwii dhintay iyo xukunka weligiis ah oo tan waynu samayn doonnaa haddii ilaah idmo kuwii mar loo iftiimiyey oo hadiyaddii jannada dhedhemiyey oo laga dhigay kuwa ka qayb galay ruuxa quduuska ah oo dhedhemiyey eraygii wanaagsanaa ee ilaah iyo xoogagga wakhtiga imaan doona oo dabadeedna dhacay ma suurtowda in loo cusboonaysiiyo toobadkeenidda iyagoo mar kale wiilka ilaah iskutallaabta isagu qodbaya oo bayaan u ceebaynaya waayo dhulka cabay roobka marar badan ku dulda'ah oo u soo saara geedo u wanaagsan kuwii beeray wuxuu ilaah ka helaa barako laakiin hadduu dhalo qodxan iyo yaamurug waxtar ma leh oo habaar buu ku dhow yahay ugu dambaystiina waa in la gubaa laakiin gacalayayaalow wax ka wanaagsan oo idinku saabsan ayaa lana aaminsiiyey iyo waxyaalaha badbaadada inkastoo aannu sidan u hadalnay waayo ilaah ma xaqdarra mana iloobay shuqulkiinna iyo jacaylka aad magaciisa u qabtaan maxaa yeelay quduusiinta ayaad u adeegteen oo weli waad u adeegtaan oo annagu waxaannu jecelnahay in midkiin kastaa muujiyo dadaalkaas oo kale tan iyo hubaasha rajada ilaa ugu dambaysta inaydnaan caajisiin noqon laakiin ad noqotaan kuwa ku dayda kuwa rumaysadka iyo dulqaadashada ku dhaxla ballamada waxa ilaah ballan qaaday waa hubaal markii ilaah ballan u qaaday ibraahim isagoo midka weyn oo uu ku dhaarto aan haysan ayuu isku dhaartay isagoo leh hubaal waan ku barakadayn doonaa oo waan ku kordhin doonaa oo sidaas isagoo u dulqaadanaya ayuu helay wixii loo ballanqaaday waayo dadku waxay ku dhaartaan kan iyaga ka weyn oo waxaa muran kasta oo kooda ah ugu dambaysa dhaar si loo xaqiiqaysto sidaas daraaddeed ilaah isagoo aad u doonaya inuu kuwa ballanka dhaxla tuso taladiisa aan beddelmi karin ayuu dhaar ku galay in laba waxyaalood oo aan beddelmi karin oo aan suurtoobin inuu ilaah been ka sheego aynu ku helno dhiiranaan xoog leh innagoo magangal u soo cararnay si aynu u qabsanno rajada ina hor taal tan aynu sida baroosinka nafta u haysanno mid adkaan iyo hubaalba ah oo gelaysa waxa daaha ka shisheeya meeshii ciise sida horseed inoo galay isagoo noqday wadaad sare oo weligiis ah sidii darajadii malkisadakh